Mahdi oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa keenay fikir cajiib ah oo fure u noqday xalinta shaqo la'aanta. Mahdi oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa Muqdisho ka furay xarun lagu xanaaneeyo digaagga isagoona warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay xarunta shaqada ay ka qabtaan iyo waxa ku dhaliyay hal abuurkan.
dadka helaynin kow jijiilkii oo caafimaad qaba dadka inaysan helaynin waxaa nagu kalifay baahida dalka ka jirto iyo baahida ay u qabaan dadweynaha inay helaan ukun nadiif ah oo dalkooda lagu soo saaray ay helaan dooro dalkooda lagu xanaaneeyey wax cidda xanaanaysay iyo xaalkoodana ay ka warqabaan marka baahidaas inay jirto awgeedan u sameynay arrinkan xanaanada waa bartay boltriga iyo waxaa laisku dhahaa beeraha agriculture kuliyadda beeraha waa soo bartay sidoo kaleetana b na waa bartay adahan horta waxay ka qayb qa- waxay ilaalinayaan temberatureka meesha heerkulka meeshay sheegayaan jijiiladan maadaama ay yaryar yihiin waxay u baahan yihiin kuleel kuleel ku filan inay heleen iyo in kale waxaa lagala socdaa een, saacadan ama tan bahalkan aa ujeedid hadda saa ujeedid waa labaatan iyo sideed dhibic sagaal heerkulka marka saacadahan aa ujeedid meelaha saarsaaran waxaa lagala socdaa heerkulka qolkan ayagana waxay u baahan yihiin kuleel kuliismadoodana ka qayb qaataa ujeedidoo xagga saaranna afkaa looga jaraa way is cunayaan haddii ay soo weynaadaan midaa dhaawac gaara ama meesha saxarada ay ka timaado ay iska dhaawacayaan kadib way isdhamaystirayaan saysan dhibaato isugu geysanin awgeeda ayaa afka looga jaraa markaas waxay waxay yihiin disaffectant yaa la dhahaa. macnaha jermis dilo waayo oo biyo daaweysan waayo qofkii soo galaayo lagua soo soo gashanaya kadib wuu- asagoonana biyahaasi soo marin loomaba ogolo inuu gudaha usoo galo